inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa ay soo biirayaan musharaxiin horlaho u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya haddana ilaa iyo hadda inta sida rasmiga isku shaacisay waa qiyaastii labaatan tartame oo dhammaantood doonaya in ay soomaaliya madaxweyne ka noqdaan waxay isugu jiraan qaar siyaasadda muddo ku soo jiray kuwo dhowaan ku soo biiray iyo qayb ay haatan u hor leedahay dhammaantoodna waa rag marka laga reebo haweenay keliya oo ka dhex muuqata tirada hadda u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ee labaatameeyada ah in ka badan kala bar waxa ay sitaan baasaboorada dalal kale oo u badan yurub maraykanka iyo awstareeliya marka aad si hoose ula sheekaysato mid walba waxa uu isku dayayaa inuu kaa raarido inuu isagu yahay musharaxa keliya ee dalka ka samata bixin kara xaaladda adag ee dhinac walba leh ee uu ku jiro inkastoo qaarkood aanay weli halkudheg samaysan haddana intooda badan waxaa boorarka waaweyn ay waddooyinka magaalada muqdisho ku dharariyeen dhakada kaga qoran erayo isku toosan oo taabanaya baahida muwaadinka soomaaliyeed marka la eego hortabinta amaba mudnaanta waxa ay ka siman yihiin oo weliba mid walba qodobka koowaad u ah sugidda ammaanka iyo soo celinta nabadgelyada dalka ka maqan markaa kadib haba lagu kala duwanaado qodobada kale ee musharax walba uu barnaamijkiisu ka kooban yahay qabyo ninkeedaa dhammaystira waa halkudhega musharax xasan sheekh maxamuud wuxuuna doonayaa in isagoo halhayskaasi sii dhex maraya shacabka iyo xildhibaanada soomaaliyeedba uu ku yidhaahdo howluhu meel wanaagsan oo weliba gebagebe ah ayay ii marayaan marka si aanay u kala daadan waa in codkiinna aad isiisaan inaan dadka soomaaliyeed aan aad iyo aad ugu caddeeyo inaan murashax u ahay dadka soomaaliyeed koox gaara murashax uma ihi beel gaarana murashax uma ihi deegaan gaara iyo dowlad goboleed gaarana murashax uma ihi waxaan murashax u ahay dhammaan soomaalida soomaaliya ee dalka iyo dibaddiisaba ku nool ee ku abtirsataa soomaalinimada intaas ayaan mas-uuliyadda shalana u qaaday afartii sano loo soo dhaaf aan u hayay maantana inta aan doonaya inaan mas-uuliyadda u qaada waa intaas dadka soomaaliyeed oo dhan daliil iyo caddaymo badanaan u haya afartii sano ee lasoo dhaafay dadka soomaaliyeed oo dhan ayaan u adeegay dalka soomaaliyaan u adeegay mar kale in fursad la ii siiyo inaan u adeego ayadoo aan ka dhabaynayo halhayskii ahaa qabyo ninkeedaa dhammaystiro wixii qabyo ahayna waa dhammaystiraynaa wax cusub oo maanta aanan iman karin laakiin qabyada marka la dhammaystiro iman karane waan soo kordhinaynaa kalsoonidaas buuxda ayaan qabnaa aan ku nimiday musharax cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu rumaysan yahay in isfahan ka dhex abuurma madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay horseed u tahay siyaasad deggan oo keeni karta in lagu guulaysto dhammaan howlaha loo egmaday dowladda muddada afarta sano ah wuxuuna ciwaan ka dhigtay xasilooni siyaasadeed oo uu kala jeedo inaanay isaga iyo ra-iisul wasaarihiisu isqaban doonin haddii la doorto ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo ku xasilooni siyaasadeed iyo mid amni in lagu taabageliyo waxyaabaha harsan ee dalka loo baahanya labada kun iyo labaatanka hal qof hal cod doorashadeeda in la gaaro haddii siyaasad isqabsiga iyo dhib kaleeto yimaado waxay noqonaysaa afartan sano oo kaleeto in waxyaaba qaarkood laga gaarayo wuxuu u baahan yahay dalka kan in arrinta wada ogol wax la dhaho yacni in dadka soomaaliyeed laisku wado amnigii waa la samayn karaa laakiin waxaa markasta muhiima dalkanka siyaasaddiisana inay xasiloon tahay in waxa laisla qaadayan ee wax wada ogol tahay si loo helo amni buuxa si loo helo horumar taabagala waxa intaas naga taaganaa waxay ahayd siyaasadda annaga dhexdeenna ah oo markasta khilaafka imaanayay dhinaca kalena guddoomiyihii hore ee baarlamanka ahna madaxweynaha xilligan ee maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa abaabulay siyaasiyiinta gobolkaasi wuxuuna ololahooda ugu weyn yahay in la gaaray xilligii mas-uul ka soo jeeda deegaankaasi uu dalka hogaamin lahaa shariif xasan oo ku dhawaaqay musharaxnimadiisa waxaa hadalladiisii ka mid ahaa ilaahayna wali ku tuugay inuu sihiseela wayna ballanqaaday inaan ummadda soomaaliyeed haddaan hoggaankaasi nagada anaa siinka aagay doonan hortiyo biidni illaahi alkariim si cadaalad iyo soomaalnimee ana waajibaadka in gudul doonaya siinku ballanqaadee sheekh shariif sheekh axmed oo hogaamiye la tijaabiyey ololihiisa ku galay ayaa waxa uu sheegayaa in awoodda ugu badan uu isugu geyn doono dhinaca waxbarashada isagoo aaminsan in haddii waxbarashada la horumariyo dalku uu horay u soconayo dhibaatooyin badan oo hadda dalka la degayna laga nabadgelayo waxaa keliyahoo maanta aan ku badbaadi karnaa waa inaan kor u qaadno aqoonteenna fursad la siiyo shacabka soomaaliyeed inay helaan waxbarasho ha qabtirta baahida ay u qabaan waxbarashada shacabka soomaaliyeed dhallinyaradu waa boqolkiiba toddobaatan in ka badan boqolkiiba toddobaatan kaas haddaan la helin waxbarasho ku habboon haddaan la siin dhibaatada iyo faqrigu wuxuu u sii soconayaa sidiisii taasuna waxay gacan siinaysaa xoogagga ka soo horjeeda dowladnimada waxay fursad u helayaan cadowgu in ay tababartaan dadka aan dhaqaalo haysan ee dhibaataysan sidaas darteed ayaa qorshaha dowladdaydu haddii aan ku guulaysto murashaxnimada wuxuu yahay in kor loo qaado waxbarashada la tayeeyo la sameeyo manhaj mideeya waxbarashada soomaaliya meelay joogtaba isla markaasna ay qayb ka tahay mas-uuliyadda qof walba ka saaran oo soomaali ah arrimaha amniga maxamed cabdilaahi farmaajo oo ah ilaa iyo hadda musharaxii ugu dambeeyey ee dalka yimaada ayaa soo degay isagoo ay boorarkiisu ku qoran yihiin halkudhega ah danta dalka iyo dadka wuxuuna si rasmi a ugu dhawaaqay inuu musharax yahay barnaamijkiisa siyaasadeedna uu dib inoola wadaagi doono inaan ahay maanta laga bilaabo murashax u taagan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed tartanka dhici doona maalmaha soo socda hadduu eebba yidhaahdo barnaamijkayga siyaasadeed iyo waxqabad iyo wixii la mid ah gadaal yaan ka shaacin doona hadduu eebba yidhaahdo anigana waxaan aaminsanahay inaan ahay hoggaan u yimid halkan doorashadan uga qayb galaya inuu dalkan keeno nabad waarta iyo nolol wanaagsan oo qof walba oo soomaali ah uu ka faa'iidaysto cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu ka mid yahay raggii ugu horreeyey ee shaaciyey inuu musharax madaxweyne yahay isagana wuxuu barnaamijkiisa siyaasadeed astaan kaga dhigay isku tashi wuxuuna doonayaa in soomaaliya ay ka hoos baxdo sida uu sheegayo ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye ee dhinac walba leh isagoo ku adkaysanaya inuu dalka iyo dadkaba isku filnaasho gaarsiin doono
amni hadduu ajnabi gacanta ku hayo dhaqaalahaagiina ajnabi uu bixinayo way agtahay inaad go'aan siyaasadeed marka adiga aad yeelato war waana isku filannahay waanan isbixi karnaa ciidankeenna mishaar waa sii karnaa markaad fiirisa qarashka yar ee hadda dawladda soo gala ee ka soo gala dekedda ama ka soo gala ilaha kale ee wax laga aruuriyo waa ka badan yahay ciidanka soomaaliya in mishaar loo siiyo taasna waxay sii xoojinaysaa kalsooni darradii ahayd mar kasta inaan marti u nahay haddii shir magaalada muqdisho lagu qabanayo oo madaxdan iskugu imaanayso mararka qaarkood waxaa magan loo yahay qaramada midoobe xataa inay hoteelada iyo iyo iyo biilasha deegaanada ay bixiso marka waxyaalahaas waa waxyaalo aad u foolxun waxa annaga runtii nagu dhaliyey ama nagu dhiirageliyey inaan ku dhiiranno barnaamijka iskutashina taas waay
hal qaran waa ciwaanka ololaha doorashada jibriil ibraahim cabdulle inkastoo qodobo badan uu koobayo barnaamijkiisa siyaasadeed ee uu doonayo inuu dalka ku hogaamiyo haddiiba la doorto haddana jibriil waxa uu xoogga saarayaa dhinaca garsoorka iyo cadaaladda oo uu ku kalsoon yahay in ay fure iyo xiraba u tahay horumarka waddanka ummadda soomaaliyeed nabad waarta inay heshaa dhib ma lahaanayso dhaqaale waa heli kartaa ilaahbaa khayraad kuma nadaystay kalsoonida is-aaminaadda dhexdeeda ah waa la soo celin karaa ummadda soomaaliyed waxay u baahantay cadaalad iyada ayaa deeqda cadaalad darra ayaa qarankeena burburisay haddii cadaalad la helo waxaa sahlanaanaysa in dib loo soo celiyo qarannimada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed waxaa lagu xadgudbay damaanadda garsoorka madaxa bannaan iyo isla xisaabtanka magacaabista iyo xilka qaadista xilka garsoorka oo noqday jantar rogan guddiga kormeerka garsoorka oo aan abid la dhisin maxkamad dastuuri ah oo laga dhiga adeega dhisideeda xukuumadda oo aan dhaqangelin shuruucda islamarkaana noqotay mid ku xadgudubta sharciga taas oo sababtay cadaalad darro baahsan oo xanuujisay muwaadin kastoo soomaali ah oo rajeynaya inuu dalkiisa cadaalad ku helo waxaan ballan qaadaynaa in dib u habeen buuxda iyo tayeen lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda iyada oo la dhisaayo hay-adihii dastuuriga ahaa ee ilaalinayay sarreynta iyo usinaanta sharciga cali maxamed geedi oo isagana dhowaan ku dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa hanasho qaran iyo himilo dheer la shir yimid wuxuuna sheegay inuu dalka u soo sahmiyey haddii xilka madaxweyne uu ku guulaystana uu soomaaliya ku furi doono meel barwaaqaa natiijada ugu dambaysa ee ajandayga siyaasadeed oo aan rabo inaan ku hogaamiyo dalka haddii fursadda lay siiyo waa in bulshada soomaaliyeed laga beddelo mid sabool ah dib u dhacsan oo burbursan loona beddelo mid xoog leh casri ah midaysan oo barwaaqaysan musharax cali xaaji warsame isagu wuxuuba qalad u arkaa inuu tartamayaasha kursiga filla soomaaliya yaalla ay barnaamij siyaasadeed oo ku qotoma tusaale ahaan wax ka qabashada arrimaha ammaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha ay la yimaadaan isagoo ictiqaadsan in howshaasi ay la gola imanayaan ay tahay tii ra-iisul wasaaraha laga rabay badankoodna aanayba kala sooci karaynin shaqada madaxweynaha looga fadhiyo iyo midda laga doonayo ra-iisul wasaaraha waxaan aada uga digayaa musharaxiintu inay fahmaan saaxiibadayahi waxay qoranayaan inay noqoto shaqadii madaxweynaha haddaan anigu aan qorto shaqadii ra-iisul wasaaraha oo ah inaan caafimaadka wax ka qabto waxbarashada wax ka qabto amniga wax ka qabto ciidanka wax ka qabto dabajoogta wax ka qabto waxay noqonaysaa inaan u socdo shaqadii ra-iisul wasaaraha maxay isu qabsadaan maalin kasta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay u badan tahay madaxweynaha ninka u tartamaya ama gabadha u tartamaysahay inuusan shaqadiisa aqoon qodobka sagaashan ee constitutionka kumeelgaarka ee soomaaliya wuxuu caddaynayaa shaqada madaxweynaha oo ku soo koobantaba inuu ra-iisul wasaare magacaabo ku kaalmeeyo hadduu shaqadiisa ka bixi waayana uu bedelo magaalada muqdisho aad ayaa looga dareemayaa ololaha doorashada madaxweynaha marka laga soo tago qoraalada goobaha ay dadku ku badan yihiin iyo wadooyinka la qotomiyey waxaa jira kulamo iyo shirar aan kala go' lahayn oo ka socda hoteelada magaalada musharaxiinta u taagan madaxweynaha soomaaliya maaha oo keliya tiradaasi aynu magacyadooda soo xusnay waxaa jira kuwa intaa ka badan qaybtanina waa intii ay noo suurowday inaynu la kulanno amaba aynu la xidhiidhno